wararka ka imanaya dalka itoobiya ayaa ku oramaya in dowladda eritreya ay dhaqdhaqaaqyo ka bilowday gudaha dalkaasi si gaara gobolka tigreega kadib wixii ka dambeeyey isfahankii dhex maray xukuumadda asmar iyo kooxda t b l f xogo soo baxaya ayaa sheegaya in eritreya ay soo kale furtay isku socodkii dalkeeda iyo gobolka tigreega iyadoo horeyba ula wareegtay qeybo ka mid a gobolkaasi ayna fariismo ciidan ka samaysteen t b l f oo kal sii horeysay hanjabaadyo u jeedin jirtay eritreya ayaa hadda u muuqata kuwa ka laabtay mowqifkaasi iyagoo hadda diradda saaraya xukuumadda adis ababa dowladda itoobiya ayaa markan u muuqata kuwa ay soo kulaalayaan qowmiyadaha itoobiya kuwaasi oo doonaya inay ka madax banaanaadaan dowladda itoobiya ee hogaamiyey ra-iisul wasaare abiy axmed kaasi oo itoobiya u horseeday burbur iyo dagaalo aan dhammaad lahayn iyadoo itoobiya laga soo warinayo meelaha qaar ay dagaaladu ka socdaan macluul baahsan waxaana taasi ugu wacan baa la leeyahay khibrad xumada iyo siyaasad xumada haysata abiy axmed